إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah hogaanka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ka hadlaya weerarkii dhowaan lagu qaaday xarunta wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ku leedahay muqdisho iyo sidoo kale shirweynihii dhowaan u soo idlaaday culimmada wilaayadka islaamiga ah idaacadda andalus ayaa baahisay dardaaran uu ka tegay istiishahaadii kale oo qayb ka ahaa raggii fuliyey weeraradii lagu duumiyey xerada lamagalaay ee magaalada beledweyne ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan hogaanka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ka hadlaya weeraradii dhowaan lagu qaaday wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ku leedahay muqdisho iyo shirweynihii dhowaan usoo idlaaday culimmada wilaayadka islaamiga ah ee soomaaliya kelimad cusub oo soconaysa ku dhowaad toban daqiiqa ayuu jeediyey sheekh mahad warsami abu cabdiraxmaan oo ka mid a hogaamiyaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh mahad waxa uu kelimadiisu kaga hadlay qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin qaraxyadii dhowaan lagu weeraray waxa loogu yeero xarunta wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ku leedahay muqdisho sidoo kale sheekh mahad ayaa wuxuu soo dhoweeyey shirweynihii shanaad ee dhowaan usoo idlaaday culimmada wilaayaadka ah ee soomaaliya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أجهرين وحن بقادنينا شركي شنات أسر دماذي علماء ولايات إسلامية أه waxaanan soo dhoweynaynaa bayaankii iyo fatwadii ka soo baxday shirka ay isugu yimaadeen toddobaatan iyo afar ka mid ah culimmada soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah waxaan leenahay jasaakum allahu khayra waxaad gudateen waajib sharci ah oo idinka saarnaa ummaddan aad culimmada u tihiin waxaad u caddayseen xaaladda waddanka ka taagan waxaadna u iftiimiseen dhabbaha ay waajibka tahay inay qaadaan si ay adduunkooda iyo aakhiradooda u badbaadsadaan kulankii naas barakaysan wuxuu fashiliyey mukhadadaadkii cadowga iyo dhagarihii laga soo abaabulayay washington london iyo xarumaha ashahaado la dirirka ah ee caalamiga ah ee uu bilihii lasoo dhaafay ku wareegayay xasan gurguurte loona soo xil saaray kuwii murtadiinta ahaa ee laga soo ururiyey wasaaradaha riddada la isaguna keenay hotel jaziira ee muqdisho halkaas oo ay kaga dhawaaqeen waxay gaaladu u soo meerisay ee ahaa in mujaahidiinta lala dagaalamo dadkana ugu baaqeen inay ka hor yimaadaan ku dhaqanka shareecada islaamka mujaahidiintu waxay ballan qaadayaan inay fulin doonaan dhammaan qodobadii ku xusnaa bayaanka iyo fatwadii ka soo baxay shirkaa shanaad ee culimmada wilaayaadka islaamiga ah haddii aan nahay hoggaan maamul iyo ciidan intaba waxaan idin leenahay jasaakum allahu cana wa cani lislaami khayra waxaad darbi adag u tihiin ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed waxaad difaac uga tihiin shubahaadka ay faafinayaan kuwa diintooda iibsaday ee mushaarka ka qaata africom kuna nool hoteelada lagu xayndaabay dhagaxyada iyo biraha waaweyn ayna ilaalada u yihiin ciidamada kufaarta afrikaanka ah dhanka kale iyadoo laga duulaya amarka allaah ee ah in lala dagaalamo cadowgiisa lana difaaco diinta islaamka waxay ciidamada mujaahidiintu taariikhdu markay ahayd afartii rabiicu thaani kun afar boqol afar iyo afartan hijri fuliyeen howlgal lagu beegsaday waxaa loogu yeero wasaaradda waxbarashada kooxda riddada ee magaalada muqdisho dadka qaar baa isweydiinaya sababta loo weeraray wasaaradda waxbarashada dadkaas iyagaa waxaan leenahay wasaaradaani waxay saldhig u tahay tobannaan mashaariic ah oo lagu majaxaabinayo islaamka iyo ehelkiisa waa xarun ay cadowgu u adeegsadaan duulaan maskaxeedka ka dhanka ah ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed lagulana dagaalamo manaahijta waxbarasho islaamiga ah laguna faafiyo manaahijta guracan ee ay gaaladu soo dejisay wasaaraddan ayaa ku howlan burburinta dhammaan hay-adaha waxbarasho ee islaamiga ah kuna beddesho hay-ado kale oo faafiya cilmaaniyadda ilxaadka dhaqan xumada iyo caqiidooyinka faasidka ah waxa loogu yeero wasaaradda tacliinta ridada ayaa sidoo kale kaalin weyn ku leh askaraynta ardada soomaaliyeed kuwaas oo kumanaan ka mid ah ay ku biirinayaan ciidamada kooxda ridada ah ee soomaaliyeed halka qaar kalena ay qaab calooshad u shaqaystanimo ah ay ugu askarayso waddamo ajnebi ah waxay ardadii soomaaliyeed ee ka qalinjabiyey madaarista waddanka iyo jaamacadaha waajib uga dhigtay inay shahaadadeeda qaataan kadibna waxay uga faa'iidaysatay inay ku fushato ajandayaasheeda guracan waxaad og tihiin in ciidamada soomaalida ah ee turkigu u tababaro kooxda riddada ay intooda badan yihiin arday ay askaraysay wasaaraddan waxaa ka daran kuwa ilaa hadda la weysan yahay ee ay qaab calooshad u shaqaystanimo ah caalamka ugu kala direen waxaan cidna ka qarsoonayn ciidamadii loo qaaday waddamo ay ka mid yihiin eritreya iyo qatar kuwaasoo qaarkoodna ay halkaas ku dhinteen qaarna lagu xamaasho waalidiintoodiina inay maalin walba waddooyinka la taagan yihiin oohin iyo baroor aanay jirin cid uga garaabaysa ama u damqanaysa hadalkaas iskama sheegayno eh caddaymaheedii oo dhammaystiran ayaan haynaa kuwaasoo aan ku soo helnay baaritaanna sannada qaatay oo aan ku haynay wasaaraddaas iyo howlaha ay gacmaha kula jirto hadda ayaan waxaan ognahay kumanaan arday cusub ah oo qorshe ay hormuud ka tahay wasaaraddan loogu doonayo in loo daabulo waddamo shisheeye taas oo caado u ah maamulada riddada ee isxigxiga waa arday da'yar oo waalidiintood ku soo tiiriya tacabeeleen si ay dalkooda diintooda iyo dadkooda wax u taraan balse ay murtadiintu ku qamaareen qof waliba oo diin iyo damiir leh mashaki baa kaga jira in wasaaradda intaas oo hagardaamo ah ku jirto la weerarayo yuu shaki kaga jiraa in xarun aan intaas oo khiyaamo ummadeed aan ku soo ogaanay aan tallaabo ka qaadayno maxaan kaloon u taagannahay haddii aanan mujrimiinta ku howlan fasaadka adduunyo iyo aakhiro tallaabo sharci aanan ka qaadaynin camaliyaadka ka dhacay wasaaradda waxay ahaayeen laba camaliyadood oo loogu talagalay in xaruntaa lagu dumiyo mujrimiinta ka shaqaynayana lagu laayo camaliyadii koowaad sidii loogu talagalay ayay xarunta u beegsatay waana ay dumisay qaybo dhan oo dhismayaashii xarunta ka mid ah camaliyaddii labaad waxaa iyadoo kusii socota hadafkeedii albaabka xarunta ku rasaaseeyey ciidamadii riddada ahaa halkaas ayayna ku qarxiyeen waxayna ka dagaalamayeen in gaarigu uusan xaruntooda bartilmaameedka ah gaarin waxayna go-aan ku gaareen inay ku qarxiyaan derbiga xarunta halkaasna uu khasaare ka soo gaaray ciidamadii rasaasta furay saraakiishoodii iyo dad kale oo muslimiin ah dhibaatada halkaa ka soo gaarta dadka muslimiinta ah iyo hantida halkaa ku burburtay cadowga isaga ayaa mas-uuliyaddeeda qaadaya khasaaraha meeshaa cadowga ka soo gaaray waa lixdan iyo sagaal dhimasho iyo soddon iyo shan dhaawac ah waxay isugu jiraan shaqaalihii wasaaradda saraakiishii iyo ciidamadii kala duwanaa ee kooxda riddada kuwaasoo ahaa kuwii ilaalada u ahaa wasaaradda iyo kuwii gurmad ahaanta ugu yimid cadowgu wuxuu sheegay in dad boqol ka badan ay ku dhinteen weeraradaas kuwaasoo dhammaantood shacab ah waxaan leenahay warkaas waa been iyo beerlaxawsi aan sal iyo raad lahayn waxaan haynaa oon soo dhammaystirnay tirakoobkii cadowga uga dhintay weeraradaas magacyadooda iyo xilalkooda intaba waa jiraan dad shacab muslimiin ah oo ay camaliyaadka wax ku soo gaareen inta ugu badan dadkaas waxaa dilay ama dhaawacay waa rasaastii aan loo meeldayin ee muddo hal saac ku dhow ay ciidamada riddadu goobta ka ridaayeen ilaa ay dad badan ay aamineen in meesha iska horimaad ka socdo xaqiiqdu waxay ahayd inaan halkaas dagaal ka dhicin balse wixii hub ahaa ee dhacayay camaliyaadka kadib waxay ahaayeen rasaas ay maleeshiyaadku ridayeen isweydiiya yaa lagu riday rasaastaas waxaa lagu riday dadkii shacabka ahaa ee goobaha ka agdhowaa taasoo khasaaro u geysatay bulshada waxaan ka xunnahay kana tacsiyeynaynaa cid waliba oo muslim ah oy camaliyaadkaa dhibaata ka soo gaartay iyo kuwii cadowga rasaasta ku laayay intaba ugu dambayn waxaan dadka muslimiinta u sheegaynaa annagu waxaan ku jirnaa jihaad fii sabiili illaah waxaan la dagaalamaynaa cadow isugu jira murtadiin iyo kufaar asal ah arrintaas cid ay ka qarsoon tahay ma jirto waxaa intaa sii dheer murtadka la yidhaahdo xasan gurguurte wuxuu nagu iclaamiyey dagaal annaguna waxaan ugu jawaabnay in dhaartu tiisa noo tahay oo aan dagaalka diyaar ula nahay waxaan maalin walba ku celcelinnaa in xarumaha cadowga iyo saldhigyadoodu noo yihiin bartilmaameed aan weerarayno dadkana waxaan ugu baaqnaa inay ka fogaadaan xarumahaas dhiigga muslimiintu waa naga xaaraan dhiigga muslimiintu waa naga xaaraan dhiigga muslimiintu waa naga xaaraan balse taas kama dhigna in muslimiin laga dhigto gaashaan la isaga difaaco weerarada mujaahidiinta waxaan maanta mar kale caddaynaynaa xarun walba oo cadowgu leeyahay waa noo bartilmaameed waa u soo soconnaa waana weeraraynaa insha allah dadka walaalaheenna ee muslimiinta ahow ka fogaada keliya ma ahane waxaan idin leenahay ka guura xarumahaas agtooda xarun iyo saldhig cadow leeyahay oo aan dhaafaynaa ma jirto ilaahay baan ugu dhowaanaynaa inaan cadowgaas naafayno cid waliba oo xarumahaas agteeda deggan ama ku shaqaysata wixii gaara annagu mas-uuliyaddeeda ma qaadayno ilaahay dhulkiis waa waasic ee danihiinna meelahaas kale ku qabsada annagii cadowgeennana isaga keen dhex baxa allaahuma hal ballaq allaahuma fashhad wabillaahi altawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
waa hagaagkaasi wuxuu ahaa sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan oo ka mid ah hoggaanka xarkada shabaabulmujaahidiin oo ka hadlayey qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin weeraradii dhowaan lagu qaaday xarunta wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk ku leedahay muqdisho iyo sidoo kale shirkii dhowaan usoo idlaaday culimada wilaayadka islaamiga ah ee soomaaliya idaacadda andalus ayaa baahisay dardaaran u ka tegay istishhaadi kale oo qayb ka ahaa raggii fuliyey weeraradii lagu duumiyey xerada lama galaay ee magaalada beledweyne ee hiiraan maxamed amiin ayaa ka waramaya idaacaddii islaamiga ah ee al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay baahisay naftii horihii labaad ee fuliyey camaliyaadkii nafhornimada ahaa ee lagu burburiyey xerada lamagalaay ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan naftii horaha xalay la baahiyey ayaa lagu magacaabaa geedow yarow maxamed xasan kaasi oo ka mid ahaa naftood horeyaashii fuliyey camaliyaadkii lagu beegsaday xerada lamagalaay ee magaalada beledweyne ugu horeen waxa uu fariin u dirayaa dadka soomaalida ah isagoona ku booriyey inay halganka ka qayb qaataan muslimiinta dhammaan meelaha ilaahay subxaana watacaala intii lagu qabsado oonaytay geeg walbana siin kuwaajibaaley hobad geegka soon qaadatay oonaytay salaadna qaadatay ilaahay subxaana watacaala jihaadkiina ood ku taabto walaalaha walgeeg ilaahay subxaana watacaala roys walaad karajahayta malehe ikhwaani may baasan lahaa ilaahay subxaana watacaala walaysan siin kuwaajibi dhammaana isla qaadoy hobo kale hobada geeg hanuun qaadato hanuun ku taabto oonaytay oo dhan isku ku tabto baakiin rooma hobada hanuun ku taabto hanuun qaadato walaalaha munagadaas may baa lahaa sheeb ka fadhi ilaahay subxaana watacaala ku qabsado ishaandhe walaalo jihaadkan kaha jihaadka geega wallaahi kheyrkan kuyno dadka kala waraan jihaadku walaalayaal may baasan lahaan geega tukaan gada yonatay hooli daajisada yonatay geega baadeero iyo walaalaha manaagdaasa may baasan lahaa insha allahu jihaadkan baa jihaadka geega infiruu khifaafan wathiqaalan wajahidu biamwaalikum anfusikum araytan kutiba calaykum alqitaalu geeg araytan aayado ilaahi subxaana watacaala didi may baasan lahaa ikhwaani ilaahi subxaana watacaala ku qabsada jihaadkan baa sidoo kale waxa uu dardaaran u diray ragga mujaahidiinta ah ee ku jilib xihan dhammaan furimaha dagaalka may baa kalinta fariin ku diday mujaahidiinta mujaahidiin may baan lahaa ikhwaani marka koowadood ilaahay subxaana watacaala mahadle oonayta ilaahagii geekan sheenay muslimiinhani walay mu'miniinhani walay oonayta geeka jihaadkan oonayta fadlile hanu waafaji geeka jihaadka walaahi lan kasto misku helo walaalaha may baan lahaa ilaahay subxaana watacaala mid kasta dilin mahad eli oonayta geeka jihaadkan isu nishaani mu'miniinhani waali jihaadka nishaani oo isna argahay tangeeg jihaadka fadlga jar leerahay walaalaha may balahan ilaahay subxaana wa taala dartisan ajar xisaabsada ilaahay subxaana wa taala dartisan sabra ikhwaani may basan lahaa insha allahu ilaahay subxaana wa taala kulan u umadi atin usi jihaadka nishaanadi insha allahu atin inta ilaahay subxaana wa taala noo doordo insha allahu hoy ka sabray ilaahay subxaana wa taala aayadiis warad yaa ayuha aladiina aamanu isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun ilaahay subxaana wa taala aayadiis midkaas isaasoosiyey oonaytay si oonaytay ilaahay subxaana wa taala horsiinsog maybalaa ikhwaani ilaahay subxaana wa taala darsan sabray maybalhaa mujaahidiinta dhammaan meel kastoo roga oo furantaan ruu maybalhaa ikhwaani horta ilaahay subxaana wa tacaala geegka isin oonaytay gaalada hortiinsa hortee fadhiisi maa
ugu dambeyn waxa uu dardaaran dhaxalgal ah u jeediyey dadka u xiran shisheeyaha iyo dowladda federaalka
inshallah walaalayaalow intaan ilaahay subxaana wataala danka intaa maylew ilaahay subxaana wataala dartisa in sabroy ilaahay subxaana wataala unaytoy geega geeg intaan usugay intaa maylew mayba kadhaha insha allahu ilaahay subxaana wataala dartisa in sabr mujaahidiinta oonaytoy ka hirin gaalada hiriti oonaytay habaasmeelika jar meelika jar maybalaahan walaalayaalo walaa unageeka oonaytoy dhibkale sinkahaay misankahayna walaal sintadiibiyahay ilaahay subxaana unageeka laakiin sandareensana laakiin ilaahay subxaana watacaala geeka oonaytoy sinkaintahamay walaalayaal maybaslahan ilaahay subxaana wataala dartisan sabra ilaahay subxaana wataala dartisan ajar hisaabsada walaahi gaaladan geego leesan reebadaait meerahay oonaytoy geeg gaaladan hobeeda qabata way ogi ilaahay subxaana wataala abanishaag maybalaha walaalayaalow ilaahay subxaana wataala dartin sabra unuuna maybaseena insha allahu intiisin furuna geeg masiinku ajisna walaahi hasiin soonle geeg selasin gaarifada leesinka soonmee walaalayaalow maysiinku ajisna waan maysin waan maysan hilmaagna intiisan lasiin kaay hanuunkaas waysan ogey laakiin walaalayaalow ilaahay subxaana wataala dartin ajar xisaabsan ilaahay subxaana wataala dartin xisaabada dhowaan ayay ahayd markii camaliyaad nafurnimo ah lagu burburiyey xarada la magalaayo ee madaxtooyada maamulka hirshabelle halkaasi oo lagu xasuuqay xubno iyo mas-uuliyiin muhiim u ahaa maamulkaas
waa mahadsan tahay maxamed amiin warkan dhegeystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada xarkada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgallo kala duwan ka fuliya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya wararka ka imaanaya gobolka banaadir ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiinta ay xaalay dagaal culus ku qaadeen fariisiin ay askarta dowladda federaalk ku leeyihiin jaamacadda shabeelle ee deegaanka ka xaday ee duleedka muqdisho waxay sidoo kale weerar ku qaadeen deegaanka tareedisho ee duleedka magaalada muqdisho waxaana halkaas ay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk kaasoo magaciisa lagu soo gaabiyey abinash warkii subaxnimo dhegeystayaal saakaiyo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon waa inaga intaa